You're with SBS Radio.
siciid shinle innagoo doorashadii ay saacada waa aada u yar ka hadhay puntland maxaad jeclaan lahayd inaad gaadhsiiso doorashadaasi oo haatan wakhti aan fogeyn ay bilaaban doonto codaynteedu waxaan gaarsiinayaa fariin adag baan u dirayaa xildhibaanada lasoo xulay dadkooda ay soo xesheen waa wakiiladii puntland maantana ayagaa wadanka kalsoonidii waddanka ciday u dhiibaan ayaa qaban doontaa waxaan u rajaynayaa inay door weyn ka ciyaaraan si loo badbaadiyo ummaddii reer puntland waa in ay codkooda siiyaan qofkay u arkaan hogaamiyaha puntland shanta sano soo socota inuu ka saari karo uuna noqonayn qof la fadhiista ama meel dambe la aada puntland labaatan sana jirtay wax badan baa iska bedelay hogaamiyaashii soo marayna nin walba meel buu gaarsiiyey haddana waxaa loo baahaya inay hore usii socoto marka waxaan rajeynayaa in ay maantay ayna ka ka waantoobaan waxyaalaha laaluushka ah iyo corruptionka ah waa inay ilaahay ka caba ka baqaan oo doortaanna qof waayo arag ah mas-uul sare ah aamini karaan oo u dabaqanaya reer puntland aan meel xun ka ridayn dareemayana puntland meeshay u socoto in halkaa laga sii wado hasey doortaan qof aan puntland kala jeclayn haddii dib u dhacday haddii kalena puntland dib bay u dhacaysaa marka maanta choiceka ayaga weeye noo doora qof u doorqanaya puntland oo hore usii wadaya waxaan kaloo haddana fariin gaar u dirayaa ciidamada amniga ee puntland wa iyo shacabka sababta ciidanka keligooda waxma qaban karaan waxaan qabaa shacabka inay ciidamada la shaqeeyaan wixii ay u arkaan inay khatar gelin karto amniga ay markiiba wargeliyaan ciidamada si ay ciidamada tallaabo u qaadaan ciidamadana waa maantay inay maaragtay waa difaacay qaranka sababto ah maantay electionkii ummadda o dhan baa dhacaya amnigaas inay gacan bira ku qabtaan ayna cidno u aabiyeen qofka qabtaanna sida ugu fudud ay maaragtay ku xallin karaan arrintaas gacanta weli ayadoodan khasb iyo dhibaato dhicin baarjelinah shacabka reer puntland inay ayagana garab istaagaan caawa electionka dhacaya specially galabta oo annaga australia galabnimo ah ayagana subax inay u tahan jeclahay marka waxaan rajeynayaa in la wada shaqeeyo amniga iyo maarata aada looga fekero midda labaad dadka shacabka reer puntland siyaasiyiinta reer puntland musharaxiinta dhammaanba waxaan ayadana fariin u diraya aan leeyahay hadda waa in puntland lagu yaqaano dimuqraadiyadii lagu yaqaanay qofkii ku guuleysta in la lagu taageero la gacan qabto lala shaqeeyo oo a maaragtay si sidaasa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan maanta ninkii la doorto waa in ummadda shantiisa shantiisa sano u wato lala shaqeeyo asna inuu dadka tala weydiiyo taladana dadka kasoo dhex saaro ummaddana uu saa ku hogaamiyo wanaagna gaarsiiyo waan u rajeynaya reer puntland guul baan u rajeynaya reer puntland wanaag baan u rajeynaya reer puntland iyo soomaaliyaba bismillahi raxmaan raxiim marka waxa ugu horeysa waan ku salaamayaa madar adiga iyo shaqaalaha radio s b s waxa runtii maanta eight january maanta sideedda bisha janaayo waa maalintii puntland waa maalinta dadka reer puntland ay hogaamiyahooda soo xushaan ay shanta sano soo socota ay ku talagalaan inuu inuu hogaamiyo guusha u weyni waa guusha in madaxweyne meesha lagu doorto si ammaana oo kala dambeyn iyo nidaam leh xil wareejin dhacdo ama dee hadda madaxweynihii baaba sharaxan madaxweynihii laftiisa dib loogu celiyo tartankaas oo si edable noogu soo dhammaada oo si hufnaana noogu soo dhammaada oo si cadaalada noogu soo dhammaada waa taas guushu dadka reer puntland waxaan odhan lahaa yaan lagu kala mashquulin shaksiyaadka xooga hala saaro maalinta sideedda janaayo inay tahay maalinteenii aynu inagoo dhan wada farxno wada dabaaldegno ilaahayna ka barino in inta inteenna wanaagsan oo dadkeenna wanaagsan inuu inoo dooro inagu wax ma dooran karna ilaahay ha inoo dooro ninkii ilaahay maarata agtiisa wanaag uga qoran yahay waxaan aada iyo aada runtii leeyahay nidaamkan oo muddo badan ku dhacayay si nabadgelyo ah oo sideedda bisha janaayo lagu dooranayay madaxweyne laga soo bilaabo madaxweyne cadda muuse cabdiraxmaan faroole cabdiweli maxaa cali gaas iyo maxaan ku idhaahdaa cabdiwe iyo cabdullaahi yuusuf oo erga ay dooratay isla bishaas isla sideedda bisha waxa weeye maantana waxaan rajaynaynaa in ay noogu dhammaato si maaragtay nabadgelyo ah si guud waxa weeye marka waxaan leeyahay guusheennu waa maalintaas waa maalinta waa maalinteenii ma maalin shaksi leeyahay ma aha hebel iyo hebel iyo maaragtay waxa ayaan la isku mashquulinin ha la isku mashquuliya maalintaas sidaynu guusheennu inagoo dhan aynu ugu wada dabaaldegi lahayn madaxweynaha soo baxa waxaan leeyahay wuxuu u baahan yahay runtii puntland sideedii hore ma aha way ka way way ka maarta waana looga hanwen yahay hadda oo culeysyo badan baa jira oo heer soomaaliya ah oo heer gobol ah isbedelo badan oo dunida ka dhacayaa jira waxaan u baahannahay hogaamiye u fahmi kara caqabadaha maaragtay maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah labadaba fahmi kara kuna fekera mar walba maskaxda xal xal ku fekera ee aana mushkiladaha arag oo mushkiladdu aysan ugu horeystaba u muuqan waxaan rajaynaynaa inuu soo baxo madaxweyne isku haya siyaasadda soomaaliya waxaad ognahay miisaanka ay puntland ku leedahay dowladda dhexe ee soomaaliya inaa inaa inaan marka waxaan rabnaa hogaamiyaha soo baxa uu noqdo nin la heshiiya nidaamka maxaan ku rahdaa federaalka ah ee soomaaliya nin ilaaliya dastuurka dowladda soomaaliya oo ka qayb qaata isu keenidda ummadda soomaaliyeed bacdama ay puntland tahay meel iyadoo hadda xoogaa ka xasiloon gobolada inteeda kale oo ay u dhistan yihiin hay-ado marka guul baan leeyahay waa maalintii guusha puntland maalin nin leeyahay ma aha nin kala doorto maanta oo kale ma lahane puntland baa iskale shacabka iskale annagaa leh waa maalinteenii waxaan leeyahay marka sanad waliba hoodiyo hoodiya ayaan iyo ilaahay subxaana watacaala wanaagha inoogu dhameeyo
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waa ku salaamayaa maxamed marka ugu horeysa waxaan runtii kaaga mahad celinayaa xiriirkan aada la soo samaysay jaaliyadda soomaaliyeed ee victoria magacaygu waa faarax maxamuud warsame waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee magaalada melbourne haddaan fikradayda iyo ra'yigayga aan ku biiriyo doorashada ka dhacaysa puntland maanta waxaan runtii marka hore ku bilaabi lahaa in anagoo marka hore la hadlaya shacbi weynaha reer puntland in doorashadu markay dhacayso sideedaba waxaa loo baahan yahay in amniga iyo nabadgelyada waddanka laga shaqeeyo gacanna laga geysto lalana shaqeeyo dadka mas-uuliyiinta ah ee hawshaasi u xil saaran gaar ahaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta kale ee ku hawlan qabashada doorashada puntland si ay si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo transparenty ah ugu dhacdo insha allah fariinta kale waxaan rabaa inaan u gudbiyo musharaxiinta iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka ee kala saaraya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada puntland sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan ku bilaabayaa musharaxiinta musharaxiinta waxaan kula talin lahaa in ay nidaamka doorashadu ay u dhacayso oo ay diyaariyeen guddiga doorashooyinka puntland ay ka shaqeeyeen inay u hoggaansamaan nidaamka doorashadana ay aada u ilaaliyaan haddii kolley kursigaasi waxaan filayaa kow iyo labaatan qof ayaa sharaxan dhinaca madaxtinimada madaxweyne ku-xigeenkan waxaan maqlay kow iyo toban inay yihiin laba unba halkaasi kasoo bixi doonta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen qofku ilaahay u qadaro xukunkaas unbaa ku guuleysanaya oo saantiisa oo halkaasi ka qoran tahay waxaan kula dardaarmi lahaa iyaga in ay ku qancaan natiijada doorashadaasi kasoo baxda haddii rabbi idmo kolley qofka bini aadamka ah marka uu doorasho ka qaybgelayo laba arrimoodba uu ku talageli inuu guuleysto iyo in laga guuleysto labadaba uu ku xisaabtami marka haddii aada guuleysatana waa alxamdulilah waa sida aada rabtay haddii lagaa guuleystana waa rabbilcaalamiin waa inaad waaratay qofkii markaasi ku ku kusoo baxa aada u hambalyeeso lana shaqayso haddaan u leexdo dhinaca xildhibaanada xildhibaanada waxaan kula talin lahaa marka marka ugu horta ina ilaahay ilaahay dhammaantoodna taas oo usoo jeedin inay ilaahayga abuurta ay ka baqaan masiirka kan ummaddan ay hayaan iyagu waa lixdan iyo lix laakiin waxay matalayaan dad saddex milyan kor u dhaafay ayay matalayaan horta wayna taa ogaadaan wey inaysan waxyaabaha hadda annagu aan mamaqlayno inay kan waantoobaan anigu cidna ma eedeynayo runtii laakiin inay si cadaalad ah dadkaasi ay u kala saaraan qofku qof waa taageeri karaa ra'yi iyo policy qofka watana uu ku raaci karaa laakiin inuu qofkaasi ugu hiiliyo waxyaabo la siiyey ama sababo kale oo runtii aan u wanaagsanaan doorashada inuu ugu hiiliyo oo wax laga qurxoon yahay wey waxa aad ka talinaysaan waa masiir ummad intaas leeg wey qofka aad u garataan inuu xilkaasi munaasib ku yahay kana soo baxi karo runtii xaaladaha puntland cid walba maanta waa ka warqabtaa qofka aad isleedihiin arrintan puntland xaaladeeda waxbuu ka qaban karaa hadda taag arrimaha taagan noocii doonaanba ha noqdaane qofkaasi inay codka siiyaan inta doorashadu ay socoto iyaga laftigooda gudahana inay nidaamka ay u dejiyeen xubnaha qabanqaabada doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka iyagana ay macnaha ay waafaqaan lana shaqeeyaan nidaamkana la ilaaliyo si codbixin qurux badan oo annagu hadda qurbahaanu ku noolnahay aanu aanu aanu runtii ka maqsuudnaa ay halkaas uga soo baxdo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda soomaaliyeed ee victorian waxaan leeyahay waxaan u rajeynayaa reer puntland dhammaantood meel walba ay joogaan guul iyo gobanimo waa mahadsantiin
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.